بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأذان قبل الفجر wuxuu baabu yahay aladaani qabla alfajri adinka la adimaya qabla alfajri waaga intuusan dilaacin ka hor waa aladaanu alawal waa adinka hore we xadahanaa axmed ibnu yunus alyarbuuci qaala xadahanaa zuhayr wa huwa ibnu mucaawiya qaala xadahanaa sulaymaan ataymi sulaymaan ibnu tarkhan التيمي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم يوسن كمن عن أحد أذنك إذن كمذا أذان بلال أذنك بلال يوسن كمن عن من سحوره سحور تيسا فإنه يؤذن maxaa yeelay bilaal wuxuu adimaa ow yunaadii ama wuxuu adimayaa bilaylin goor habeena wuxuuna u adimayaa liyarjica si uu u celiyo qaa'imakum midkiina taagan waliyunabbiha iyo si uu u baraarujiyo naa'imakum midkiina hurdaaya walaysa ma ahaanin an yaquula alfajru ay an yadhara alfajru waagu inuu dilaacay ma ahan aw isubxu ama subxu inuu dilaacay ma aha wa qaala wuxuu yidhi biasaabicihi wa qaala bimacnaa facala wuxuu sameeyey biasaabicihi farihiisa ayuu sidaa ku sameeyey wa rafacahaa wuxuuna u qaaday ilaa fowqa kor farahu kor u qaaday wa ta'طa'a ilaa asfal wuxuuna usoo yacnii raariciyey hoos macnaheedu waxa waaye saas waay yacni korow geeyey gacmihiisa kor u qaaday saasuu u tilmaamay alfajru alkaadib ama alfajru alawal wuxuu usoo baxaa si dheer oo sidii warankaoo kale ah koruu soo aadaya iftiinka alfajru alkaadib iftiinkiisa waa mid dheeroo mustatiiloo kor soo usoo baxaya ma aha mid isku fidinaya cirka isku fidinaya ma aha nebigu marka alayh isalatu asalaam waa ishaaray wuxuu yidhaha biasaabicihi wa rafacahaa ilaa fowq yacni koruu u qaaday farihiisoo kor u qaaday wa ta'طa'a ilaa asfal macnaha waagu sidaasu u dilaacayaa buu leeyahay koruu farta u qaaday markaasuu hoos u dhigay xataa yaquula ay xataa yadhara ilaa waagu uu dilaaco haakadaa uu sidaa u dilaaco wa qaala zuhayrun zuhayr wuxuu yidhi ama facala zuhayr waa idan qowlkan waa bimacna alficli bisabaabatayhi labadiisa sabaabo waa labada faroodoo suulka ku xigta eh ayuu wuxuu yeelay ixdaahumaa middood fowqa alukhraa midda kale korkeeda uma maddahaa kadibna wuxuu u taagay can yamiinihi midigtiisa wa shimaalihi iyo bidixdiisa labadaa farood oo suulka ku xigta ayuu isdul saaray markaa muxuu tilmaami rabaa alfajru saadiquu rabaa inuu tilmaamo labadaa farood oo isdul saaray markaasuu leeyahay fajru saadiq waa haakadaa saasuu u kala baxaya macnaha waa iftiin samada sidaa iskugu ballaarinayo labada fajar in la kala bartana waa qaali waa muhiim alfajru alkaadib haddaad aragto hadhihin waagaa dilaacay kaadib waayo run maaha waxaa dilaacaas ama iftiinkaas mid dhaba ma aha maxaa lagu garanayaa alfajru alkaadib alfajru alkaadib waa dheer yahay hoosuu ka soo baxaya koruu soo aadaya ma isku ballaarinaya jihada samada amaa alfajru saadiq markuu soo baxo wuxuu ku intishaarayaa jihada jihadan bariga ayuu isku faafinaya oo wuxuu u kala baxayaa dhanka midig iyo dhanka bidixi waa u baxaya wuxuu marka zuhayr ku ishaaray farihiisa labada farooduu isdul saaray markaasuu midna wuxuu aadiyey midigta midna wuxuu aadiyey bidixda macnaheeda saasuu marka u baxayaa fajarka sidaa u faafaya ama iftiinka samada sidaa ugu faafaya waa alfajru saadiq markaa waagu waa dilaacay waqtigii salaada subaxna waa la joogaa adinkan marka bilaal radia allahu canhu wuxuu dhacayaa waa waktiga hore ma aha inuu waagu dilaacay markuu bilaal adimayo radia allahu canhu waa aladaan alwal aladaanu alawal maxaa loo adimayaa haddii lidukhuuli lwaqti aan loo adimaynin horaan waxaan ugu soo marnay fii tacriifi aladaan inuu yahay aliclaam bidukhuuli lwaqti soo maha adinkan waa ka duwan yahay kan looguma talagelin bidukhuuli lwaqti laakiin waxaa loogu talagalay diyaargarow laba laba xigmadaa ku jirto labadaba xadiidkaa lagu sheegay qofkii salaatuleil tukanaya taagnaa si uu u noqdo oo u nasto uu isku haddii uu soomi lahaana uu u diyaargaroobo inuu suxuurto salaaddii subaxna uu isku diyaariyo waa liyarjica qaa'imakum midda labaadna waxaa waaye in la baraarujiyo qofka hurdaayay maxaa yeele waktigaasi waa la hurdayaa waa wakti dadku ay hurdaayaan haddii markaa wax adina uusan dhicin ee adinkii labaad lala sugo oo waayigu markuu dilaaco la addimo intuu qofku kacaayo iyo intuu isdiyaarinayo salaaddii waktigeedaa dhaafaya si marka qofkii loo sii baraarujiyo hurdaayey adinka koowaad baraarujin waay saasuu addimi jira buu yidhi ee walaysa an yaquula alfajru qowlkan waa ficil waxaana lagu fasira bimacnaa an yadhara walaysa an yaquula ay walaysa an yadhara ma ahaanin inuu muuqday alfajru fajarka waagu inuu dilaacay maaha aw isubxu ama subxi inuu dilaacay maaha alfajru wasubxu waa isku mid waa shakun min rawa ma fajri mase subxi buu yidhi kadibna wuxuu guda galay inuu ishaaro ama uu tilmaamo alfajru اlkaadib iyo alfajru saadiq inuu kala sifeeyo xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay mashruuciyaةu adaani اlأwal lisalaati اlfajri adinka hore ee salaatu اlfajri inuu mashruuc yahay hadduu mashruuc yahay ma la soo celinayaa bacda اlfajri culamada horta way isku haystaan mashruuciyadiisa qaara waxay leeyihiin adinkan koowaad ee la adimayo mashruuc ma ah laakiin sidaad aragteen axaadiidta ku timid alfajru اlأwal waa mashruuc adaan adaan اlأwal waa mashruuc aladaan اlأwal waa adin mashruuca wa axaadiiaana ku soo aroortay waana qowl اjumhuur inuu mashruuc yahay aladaan اlأwal lisalaati اlfajri waa madhab اljumhuur inuu mashruuc yahay laakiin jumhuurtu waxay isku khilaafeen goormaa la addimayaa waktiga waa goorma qaar waxay yidhaahdeen waa bacda nisfi alawal min alleyl habeen yani bacda nisfi alawal min alleyl nisk nuska koowaad ee habeenka kadib ayaa la addimaya macnaha waa fi nisfi thaani wa barka dambe ayaa lagu addimaya waa qowl culimmada qaar ay qabaan ahlulcilmiga qaar badan oo ka midana waxay leeyihiin waxay ku xihan tahay ama khilaafku u noqonayaa khilaafka ku saabsan goorma ayuu cishuhu wakhtigiisu dhammaanaya haddii la yidhaahdo cishuhu wakhtigiisu wuxuu dhammaanayaa athuluthu alawal min alleyl ayuu ku eg yahay qolada sidaa qabta waxay leeyihiin bacda athuluth alawal min alleyl adinka koowaad waa la adimaya waa bannaan tahay macnaha in la addimo waktigaas laga soo bilaabo ilaa salaadda laga soo gaarayo waa bannaan tahay qolada dhehaysa waktiga cishaha wuxuu soconayaa ila nisfi min alleyl oo ilaa habeenka kale barkii ayuu gaarayaa waxay leeyihiin waktiga cishaha markuu dhammaado wixii ka dambeeya adin koowaad waa la addimi karaa laakiin waxay culammadu in badan ay qabaan adinka koowaad waktigiisu inuu yahay qabla طuluuci اlfajri waago intuusan dilaacin ka hor muddo ka hor in la addimayo muddadaasi ma xadidna shardi maahan hal saac inuu udhexeeyo in laba saac udhexeeyo in saacadii bare udhexayso ha yeeshee hadday ujeeddadu tahay midkii taagan sow u noqdo kii hurdana loo kiciyo saq dhexe miyaa dad ka kicinaysaa habeenkii kale barkiisa waa la addimi karaa haddii la kala barka habeenkii miyaa dadka loo kicina inay salaad sax u diyaar garoobaan xikmaddaasi meesha waa ka baxaysa xikmaddaasi waxay ku jirtaa in la addimo wakti suxuur adinka koo adinka fajarka intaan la gaarin ama waagu uusan dilaacin ka hor saacad taqriiban wakti dadka qofka taaganna uu kusoo diyaargaroobi karo midka hurdaayana lagu baraaruji karo ayaa la addimayaa laakiin aada loo horumarin maayo maxaa yeele haddii aada loo horumariyo waxaa ka dhalanaysa ama ka imaanaysa in la waayo xikmadii loo addimaayey oo ahaa qofkii hurdaayana in la kiciyo kii salaatuleyl u taagnaana uu markaa noqdo soo diyaargaroobo qowluhu liyarjica qaa'imakum liyarjica saasaa la leeyahay xaafid ibn xajar wuxuu yidhahdee liyurajica in la yidhahdo khata waa dadka qaara waxay dhaweyn buu yidhi liyurajica min atarjiicay markaa noqonaysaa buu yidhi waana qalad ya-du waa kor dhigna waa kor dhigan tahay jiimkuna waa hoos dhigan yahay laakiin ficilkan rajaca ayaa marna wuxuu noqdaa laazim marna wuxuu noqdaa mutacadi oo mar waxaa leedahay rajaca zaydun marna waxaa leedahay rajactu zaydan zaydaan celiyey iyo zayd waa noqday labadaba ficilkan waa waa ku timaadaa fii luqati اlcarab marka sidiisaa loo daynaya liyarjica si uu u celiyo waxa wax celinaya waa bilaal si uu u celiyo qaa'imakum midkiina taagan waliyunabbiha naa'imakum iyo si uu u baraarujiyo midkiina hurdaaya xadiidka macnihiisu waa sidaas qaala xaddaanaa isxaaq waa isxaaq ibn ibraahim alxandali qaala akhbaranaa abu usaama xamaad ibnu usaama qaala cubaydullah ay xadaanaa cubaydullah xadaanaa baa ka maqan qaaladan waxaa iskale abu usaama abu usaama wuxuu yidhi xadaanaa cubaydullah ibnu cumar can اlqaasim ibni muxamed xadaanaada waa la dib dhigay cubaydullaahi xadaanaa ay xadaanaa cubaydullahi can ilqaasim ibni muxamed can caaishata wa can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal ly slama qaala wuxuu yidhi xaa xaa waa taxwiil sanad qaala waxadaanii yuusuf ibnu ciisa almarwasi qaala xadaana alfadl ibnu muusa qaala xadaanaa cubaydullaahi ibni cumar can ilqaasim ibni muxamed can caaishata can الnabiyi salى اllahu عalيyه wasalam annahu qaala nebigu wuxuu yidhi ina bilaalan yu'adinu bileylin bilaal wuxuu adimayaa habeen fakuluu cuna washrabuu caba xataa yu'adina ibnu ummi maktuum ilaa ibnu ummi maktuum uu adimo xadiidkaa waa soo marnay qaala baabun kan bayna aladaani waaliqaamati waman yantadiru aliqaamata wuxuu baabu yahay kan bayna aladaani waaliqaama imisaa u dhaxaysa adinka iyo aqinka waman yantadiru yaa sugaya aliqaamata aqinka waman yantadiru iyo cidda sugaysa aliqaamata aqinka yacni adin iyo aqin maxaa u dhaxeeya qadar intee la egaa u dhexeeya adin iyo aqin ma jiro daliil min alkitaabi wasunna oo sheegaya qadar u dhaxeeya oo mucayana adin iyo aqin daliil xadidaaya oo dhahaya adinka iyo aqanka waa in intaasoo saac u dhaxaysa ama intaasoo daqiiqa waa inay u dhaxaysa ma jiro idan waa maslaxa una u noqonaysa jamaacada iyo xuduurka jamaacada alimaam ibnu bataal raximah اllah wuxuu yihi laa xadda lidalika arrintaasi wax xada ma lahan buuyi laa xadda lidalik arrinkaas wax xada uma sugnaanin hayra tamakuni dukhuuli اlwaqti waijtimaaci lmusaliin oo aan ahayn buu yidhi in la makansado waqtigii soo gelidiisa iyo inay kulmaan dadka tukanaya intaas unbaa muhiimaddu tahay buuyi in la hubsado oo la makansado inuu waqtiga soo galay waqtiga soo gelidiisana hadda bil adaan baa lagu hubsaday oo mar haddii la adimo waqtiga waa soo galo waqtiga la adimaya waxay tahay markuu waqtiga salaada soo galo waijtimaaci lmusaliin iyo dadka tukanaya kulankooda marka waqti maxduuda ma jiro laakiin waqtigaasi wuxuu noqonayaa qadar qofka maqla adinka uu kusoo diyaar garoobi karo jamaacadana uu kusoo xaadiri karo qofkana uu ku sunnaysan karo haddii salaadaasi ay leedahay sunna qabliya ama raatiba qabliya haddii ay leedahay qadar uu ku sunnaysan karo laakiin waqti mucayana ama xad mucayana oo la leeyahay daqaa'iqda intaasa markay dhammaadaan ayaa adinku aan aqinku inuu dhacaa waajib tahay ma jiro daqaa'iq mugooniyaho waajiba ma jiraan waxay ku xihan taha markaa in la fiiriyo maslaxada dadka mujtamiciinta ah ama dadka musaliinta ah iyo waqtiga soo gelidiisoo la hubiyo alimaamu albukhaarina wuxuu arrinkan ugu baabaynayaa bay yihahdeen culamada qaarkood si uu yani ujeeddada bukhaari waxay tahay inuu ishaaro inaysan arrinkaas sugnayn xaafid ibn xajar wuxuu yidhi fakaannahu ashaara ilaa ana taqdiira bidalika lam yahbut waxaad moodaa bu yidhi inuu ishaarayo arrinkaas in la qadaro inuusan sugnayn fakaannahu ashaara ilaa ana ataqdiira bidalik in arrinkaa lagu qadaro lam yahbut inuusan sugnaan waxaa jira xadiid bukhaari uu dacfigiisa ishaarayo waana xadiid daciifa inuu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam bilaal ijcal bayna aadaanika wa iqaamatika qadra maa yafruqu alaakilu min aklihi waashaaribu min shurbihi waalmuctasiru idaa dakhala liqadaa'i xaajatihi waxaad ka dhigtaa buu yidhi qadarka u dhexeeya adinka iyo aqankaaga waxaad ku jaangoysaa buu yidhi qadra maa yafruqu alaakilu qadar oo uga faaruqi kara midka wax cunaya min aklihi cunidiisa washaaribu midka wax cabaayana min shurbihi cabitaankiisa uga faaruqayo wاlmuctasir midka musqusha u baahan idaa dakala haddii uu galo liqadaa'i xaajatii u galo qadara uga soo faaruqi karo intaas ka yeel buu yidhi adinkaaga aqankaaga qadarka u dhexeeya macnaha waxaad ku qiyaastaa qadar dadkaasi ay kusoo diyaargaroobi karaan xadiidka waa xadiid daciifa xaafid ibn xajar alimaam albukhaarina wuxuu ishaaraya ilaa dacfihi xadiidkan dacfigiisubaab ku ishaaraya markuu leeyahay kan bayna aladaani waaliqaama macnaheedu wuxuu ka wadaa qadar ma laha w taqdiir ma jiro taxdiidna ma jiro xadiidka xadidaayana xadiid sugan ma aha xadadanaa isxaaq alwaasiti waxaa la ihahdaa isxaaq ibnu shaahiin alwaasiti qaala xadaanaa khaalidu waa khaalid bn cabdillaah الطaxaan can اljurayriy aljurayri waa saciid ibn iyaas can ibni burayda cabdullaahi bni xusayb can cabdillaahi bni mugafal almaazini radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaal bayna kuli adaanayni salaa laba adin oo kasta salaada u dhexaysa bayna kuli adaaneyn maxaa laga wadaa ay bayna kuli adaanin wa iqaama adin walba iyo aqin walba salaadaa u dhaxaysa salaatan saddex jeer buu yihi nebig alay slat salaam kadibna wuxuu yihi liman shaaa qofkii doono qofkii rabaa tukanaya adin walba iyo aqin walba salaadaa u dhaxaysa liman shaaa macnaa laazim maaha wey xadaanaa moxamed ibn bashaar qaala xadaanaa gundar qaala xadaanaa shucba qaala samictu camr bna aamir camr ibna caamir alanصaari can anas bni maliki radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana almuadinu muadinku wuxuu ahaa idaa adana hadduu adimo qaama naasun min asxaabi nabi sala allahu alay wasalam waxaa istaagaya dad saxaabada nebiga ka mid a yabtadiruuna ayagoo u degdegaya asawaariya tiirarka xataa yakhruja annabiyu sala allahu alay wasalam ilaa nebigu uu soo baxo wa hum kadalika ayagoo sidaa ah yusalluuna waxay tukanayaan alragcatayni labada ragco qabla almaqribi maqribka ka horaysa walam yakun bayna aladaani waaliqaamati shay-un adinka iyo aqinkuna waxba uma dhexayn buuyi ay shay-un kaiira leeyahy kaiiruna loo soo qadaraya waxba udhexeeyeene wax badan aan udhexayn buu ka wadaa qaala cuثmaan bnu jabalah wa abu daawud can shucba lam yakun baynahumaa ilaa qaliilu riwaayadan dambe lam yakun baynahumaa ilaa qaliil waxay tusinaysaa inay wax udhexeeyeen laakiin waxa udhexeeya ayaa yaraa marka lam yakun bayna aladaani waaliqaamati shay-un ay shay-un kaiir baa loola jeedaa macnaha wax badan iyo waqti dheer uma dhexeeyo aad bay iskugu dhawaayeen baabu man intadara aliqaama wuxuu baabu yahay qofka iqaamada ama aqinka sugaaya xadadanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucayb can الzuhri qaala akhbaranii curwa ibn zubayr ana caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam idaa sakata almuadinu biاluulaa hadduu muadinka aamuso biاluulaa min salaati اlfajri ay can اluulaa والmuraad bاlأulى wa aladاn aladi yuأdanu bih cinda dukhuuli اlwaqti alأulى wuxuu ula jeedaa waa adinka la adimaayo markuu waktiga soo galo waxaa laga saaraya waa maxaa alأulى aqinkaa laga taxarusaya aqinka adaana la yara laftirkiisu waxay tihi caaisha idaa sakata اlmuadinu hadduu muadinka aamuso biاlأulى ba'dan bimacnaa can wey ay can اlأulى hadduu ka aamuso adinkii salaada ee waagu markuu dilaacan la adimayay markuu muadinka ka aamuso oo adinka dhameeyo min salaati اlfajri qaama nebigu waa istaagaya sala allahu alay wasalam farakaca ragcatayni khafiifatayni wuxuu tukanaya laba ragco ee fudfudud qabla salaati اlfajri intuusan waaga dilaacin ka hor intaana salaada la gelin ka hor bacda an yastabiina alfajru markuu waagu caddaada kadib uma dajaca kadibna wuxuu u seexanaya calaa shiqihi alaymani dhankiisa midig xataa yaأtiyahu اlmuadinu ilaa muadinku u yimaado liliqaamati aqinka u yimaado xadiidkan shalay waa soo qaadanay riwaayadda can caaisha radia allahu canha waxaanu usoo qaadanay alimaamu albukhaari raximah اllah baabku u baabeeyey iyo xadiidkii inaysa iswaafaqsanayn baabka ila wuxuu ku saabsanaa in la adimayo bacda alfajri ee bacda duluuci اlfajri riwaayaduu sheegay kuma caddayn laakiin riwaayadaanay ku cadda riwaayadaana wuxuu uga tegey uu taa u sheegay waa soo sheegnayo caadada bukhaari ayaa sidaa raxmatullah calayh asigoo markaa raba inay ardadu ku tababartaan inay masaa-isha raadiyaan oo aysan mar walba sugin in wax loo bisleeyo laakiin mararka qaar la rabo inay wax baartaan ay wax raadiyaan xataa yaatiyahu lmuadinu ilaa muadinka uu u yimaado liliqaamati aqinka awgii muadinka nebigu u imaanaya si u aqimo bilaala u imaan jira radia allahu canhu baabu bayna kulli adaani bayna kulli adaanayni salaatu liman shaaa wuxuu baabu yahay bayna kulli adaanayni laba adinoo kasta salaatun salaad ayaa udhexaysa liman shaaa ciddii doonaysa xadadanaa cabdullahi bnu yaziid qaala xadaanaa kahmas ibnu اlxasan can cabdillaahi bni burayda can cabdillaahi bni mugafal qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam nabiga alayh slatu slam wuxuu yidhi bayna kulli adaanayni salaatun bayna kulli adaanayni salaa laba adin oo kasta salaad ayaa udhexaysa labada adin waa soo sheegnay waxaa laga wadaa adin iyo aqin kasta adin iyo aqin kasta salaadaa udhexaysa uma qaala kadib wuxuu yidhi fi haaliati markii saddexaad buu wuxuu yidhi liman shaaa qofkii doona liman shaaa macnaa laazim aha w adin walba iyo aqin walba salaadaa udhexaysa yacnii sunno qofka uu tukanayo ayaa udhexaysa qofkii doonaayo waa inuu sunnaysto sunooyinkaasi way kala duwan yihiin mararka qaar bayna aladaanayn waxaa udhexaysa sunna raatib ah marna waxaa udhexaysa sunno aan raatiba ahayn sida hadda maqribka bayna aladaani almaqrib wa iqaamati almaqrib saxaabada sidaa hadda kusoo marnay waxay u degdegi jireen ila sawaari oo waa sunnaysan jireen laakiin sunnadaasi raatiba ma aha sunnada ee la sunnaysanayo qabla salaati almaqrib raatiba ma aha laakiin waa sunno tatawuca in la sunnaystana waa mashruuc qofkii rabaa marka sunnaysanaya qofkii markaa aan sunnaysanna laa lowma calayhi wax eeda dushiisa maahan laakiin in la sunnaysto way fiican tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin